hay waxaan u aragnaa dastuurka ilaahay koonkan markuu samaystay dastuur ayuu u sameeye waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebi maxamed waxaana horta kama shaqeeyaan ma garan waa garta waana nin ridooba ninkii dastuur ku qaataa ilaahay dastuurkuu sameeye annaga waa kitaabkeenna munasilka waana gaal ninkii dastuur kala la yimaadaan waa diin gaala ma diin maahane waa gaala waa mabdac gaala wey waxaan isleeyahay ninkaas ayagana diinta uu ka baxay ninkii ansixiyey dastuur waxaana leeyahay fikir gaalo iyo mabdac gaalo iyo siyaasad iyo hunguri- hunguriradis waaye wax ka shaqeeya soomaaliyana ma ahan kitaabka soomaaliya waxa ka shaqeeya kitaabka qur-aanka waxaan leeyahay horta odayaasha ansixiyey dastuurka ansixiyey le marka hore ilaahay hau tooba keenaano kadibna waxaan leeyahay waa niman gacan kurimisa oo dad kale gacan shisheeye waay ma ma soomaali maa nimankaas ma garan
nabadoon sheekh cabdulaahi geesoy aanu wax ka weydiinay mar haddii odayaashaasi ay ansixiyeen dastuur gaaleedkaasi isla mar ahaantaana ay madasha shirka ay ku fadhiisteen inay matalayaan qaybaha qabaa'ilada dega wilaayaadka dalka soomaaliya mar haddii ay arrinkaasi ay sheegteen inay matalaan beelaha dega wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo wilaayaadka kale ayaa waxa uu tilmaamay inaanay gebi ahaanba odayaashaasi aanay matelin qabaa'ilada dega wilaayaadka dalka khaasatan wilaayada islaamiga ee hiiraan oo yihiin kuwa iskuod halkaasi u taga isla mar ahaantaana iyagoo lacago yar dhaafsanaya diintooda halkaasi dastuurgaaleedka ay ku ansixiyeen gebi ahaanna aanu ahayn odayaashaasi kuwa matela qabaa'ilada dega wilaayaadka dalka soomaaliya khaasatan wilaayada islaamiga ee hiiraan
dhammaantood kama matalaan waxay matalaan ma dalka soomaaliya kama matalaan gobollada soomaaliya ma matalaan khaasatan gobolka hiiraan ma matalaan cidan u dirsanana ma jirto ma waxa qur-aanka kitaabka qur-aanka inuu nalagu matali karaan uma jiraan waxaan kula tali lahaa ilaahay inuu kitaabkooda usoo laabta iyo sunnada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam intaasaan kula talinaya lama hadli lamala hadli doono insha allah waxaan kitaabka ilaahay aan ku shaqaynay mana la hadli doono horena waa hadin haddii aan aan fikirdeena ka dhiibanana waxaan leynahay ilaahayna ha u tawbad keenaano kitaabkooda ha usoo noqdaa hay waxaan leynahay walaayada isla gobolka hiiraan waxay anagu aan u kiilinay kitaabka qur-aanka ayagana waxaan kula talinaynaa inay kitaabkooda usoo noqdaan mas-uulna kama ahan gobolka hiiraan iyo gobollada soomaaliya dhammaantood dadkaas dastuurka asxaana ka mid maahan walaayada nabadama ahan waana aan leeyahay ilahay ilahayna usoo laabtay ilahay u tooba keenaa ugu dambayntii nabadoon sheekh cabdulaahi ayaa baaq u diray qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka dalka soomaaliya khaasatan wilaayada islaamiga ee hiiraana waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay bulshadu inay gacmaha isqabsadaan islamar ahaantaana ay meel isku mid ay kaga soo horjeestaan dastuurgaaleedkaasi murtadiinta iyo gaalada caalamka ay horboodayaan
jazaak allahu khayr al akh cabdikariim maxamed xirsi